maalintii shalay waxaa magaalada garbaharey ee gobolka gedo shir ku qabtay odayaal taabacsan maamulka la baxay jubbaland kaas oo ay sheegeen in ay kaga soo horjeedaan dhamacyo guracan oo ay dowladda federaalka ka wado gobolka gedo intaas kadib dowladda federaalka ayaa weerar ku qaaday odayaashaas iyadoona xabsiga dhigtay waxaana mid ka mid a odayaasha oo xabsiga ka baxsaday oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay u geysteen jirdil xoogan iyo tacadiyaad kale isagoona xusay in ay iska difaaceen maadaama odayaashu qaarna hubaysnaayeen balse laga awood horoonaaday si kastay ahaataba muddooyinka ugu dambeeyey waxaa gobolka gedo ka taagnaa xisado xoogan oo cirku isku shareeray kuwaas oo u dhexeeya maamulada jubbaland iyo kan dowladda federaalka ee ka wada taliya gobolka gedo iyagoo isku haysta maamulitaanka gobolka gedo iyadoona dagaallo khasaare dhaliyey ee marar kala duwan ay ku dhex mareen gobolka